xaafadda kulmis laanta buulamakiino waxa ay ka mid tahay afarta xaafadood ee magaalada jowhar xaafadan waxaa ku yaalay ilaa saddex masjid kuwaas oo aanan lahayn goobo gaar ah oo ay salaada ku ogaan dumarka waxaana markii ugu horreysay laga hirgeliyey mawlac ay dumarku ku tukadaan salaada inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan qaar ka mid a culimmada magaalada jowhar ah ayaa sheegay in goobtani xiliyada maalintii ay tahay meel lagu barto qur-aanka kariimka laguna xifdiyo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaanna haweenka xaafadaasi ku nool lagu tujinayo salaadaha taraawiixda iyo sidoo kale tahajudka halkan joogna horta waa dugsiga qur-aanka kariimka haddana waxaan ku bilaabnay sanadkan inaan ku dukano taraabiixiga inaan ku dukano aan ku bilaabnay tobankan dambena waxaan kusoo darnay inaan ku dukano haddana salaadii oo taajudka aan dumarku isugu yeerno si ay macnaa halkan ugu dukadaan maadaama oo masjidka oo xaafada oo ku yaalo oosan ukala go-eynin dumar iyo rag inay isla dukadaan sidaas darteed waxaan ugu talagalnay in masjidkii oo dugsigii ay ku dugtaan dumarka taraabiix iyo macalitaajidka maasha allah hadda dumarka inta badan way soo xaadiraan dugsiga marar badanna way jirtay intii dugsiga taraabiix iyo taajidka lagu bilaabin ka hor waxayna dhihi jireen masjidka meel oo lagu dukada malamiyaha sidaas darteed anaga waxaa isku xilqaanay sanadkan inaan ku bilaabno dugsiga taraabiixiga iyo taajidka maasha allah dumarkan hadda aaday ugu faraxsan yihiin maadaama ay ku dugtaan taraabiixiga iyo taajidkii maasha allah jamaacadoodana aad iyo aaday u fiican tahay walaa inaan sidaan kasii balaarin waa jecelnahay laakiin hadda salaado kaleento aaday ula dugta ma lahan taraabiixiga iyo taajidkii aan hadda macnaha ku tala jirnaa waxaan ku rajo dheernahay hadda macnaha oo ilaahina geersiiyey salaado ciidane inaan halkan ku dukano dumarkii aan isugu yeerno oo meeshaan loo dugto aan u jecelnahay hadan hadda ilaah karaal noqono waa u lahaa goob ay hadda ee dumarku ay wax ku bartaan dugsiga waa u lahaa haddana waxaan jecelnahay inaan sii balaarin hadduu ilaah karaal noqdo dumarkii in haddana usu wacno sida waxbarashadii iyo diinta iyo cilmiga iyo waxaas ay harsar ay kasii gaaraan jecelnahay salaadana saa meeshaan ugu bilaabna waaye soonka soo socdan haduu ilaaha karaal noqdo sidaan way kasii balaaran doontaa jamaacadan sidaan way kasii badan doontaa haduu ilaaha karaal noqdo ciidan waxaan jecelnahay inaan meeshaan isugu wacno aan haddana ku dukan haduu ilaaha karaal noqdo